ismaaciil xuseen farjar iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kusoo dhawaada
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan in badan dadku waxay aragti guud ka haystaan in marka lasoo hadal qaado ammaanka qaranka in ay u arkaan dhinaca nabadgelyada iyo sugidda xasiloonida ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka hase ahaatee waxaa soo hoos gala qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin sugidda ammaanka cuntada ama ilaalinta ilaha dhaqaale ee dalka iyo arrimo kale haddaba arrimahaas iyo qodobo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti ku yahay korneyl cabdulaahi cali macow oo guddoomiye u ah machad ka howlgala dhinaca cilmibaadhista amniga oo lagu magacaabo machadka cilmibaadhista amniga ee soomaaliya korneyl macow wuxuu barnaamijkan ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka maraykanka waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka mid a dhegaystayaasha ugu horreyn waxaan weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo machadkan iyo shaqada uu qabto machadkani waxa oo asaaskiisa waxa uu yahay waa cilmi baaris ku salaysan qaabka ugu habboon ee waxtar u ah ammaanka dadka dalka iyo dowladdiisa sare u qaadidda badbaadada bulshada iyo muwaadinka xuquuqda uu leeyahay taasi waxa waaye waa aragtidii aragtida kaleeto machadka uu xambaarsan yahay waxa waaye ururinta xogaha baahida baaxadda leh loo qabo tala bixin iyo istaraatiijiyad dhanka amniga ah kuna salaysan cilmi baaris si loo helo aqoon iyo ogaal sugan oo oo oo maaragtay dadka soomaaliyeed ay u naaloon karaan inay amni ay helaan marka ahdaafta machadka haddii aan usoo gudbo machadka hadafkiisa waxa waaye jihaynta barnaamijyada amni udub dhexaad u ah muxuu ahay qorshe dib u eegis qiimeyn amni waxyaabihii waddanka horeha hore uga dhacay in muxuu ahay dib loo milicsado si looga gudbo muxuu ahay in la gaaro muxuu ahay loo loo jiheeyo amniga muxuu ahay muwaadinka soomaaliga inuu amni iyo xasilooni sugan u helo waan garta marka laga yimaado inaa istusteen baahi jirta iyo goldoloolooyin dhinaca ammaanka ah oo talo u baahan waaqaca dhabta ah ee jira markaad eegtid muxuu ka qaban karaa baad is leedahay bal duruufahan haatan jira muwaadinka markii loo raadinayo amni sugan waa inuu helaa amniga dhaqaalaha amniga siyaasadda amniga bulshada amniga biyaha amniga korontada iyno amni oo oo oo maaragtay uu ku naaloon karo iyo iyo iyo hordhac in la siiyo qofka muwaadinka oo machadkan uu ka shaqeeyo qaabka ugu habboon oo maaragtay qofka ama dawladdaba ama muxuu ahay bulshada looga digi karo khataraha soo socda iyo waxa ay yihiin machadkan waxa aan aragnay in dawladnimadii soomaaliya ee soomaalinimada ay kala dhantaalan tahay sababtoo ah mathalan hay-adaha ammaanka waxa waaye waa agoon keligood ayay meel taagan yihiin laakiinse wasaaradihii iyo hay-adihii kabi lahay ammaanka ayaa meesha ka maqan haddii aan tusaalahan usoo qaato qofka soomaaliga wuxuu u baahan yahay amniga isgaarsiinta ama telecommunicationka waan garta telecommunicationka waa amni qaran waay in dadkana inta badan waxa wax lagu yeelayo waxa waaye waa telefoonada ama naftooda lagu handado ama qaraxyada aada aragtay oo maaragtay dhibaatada weyn u geysanaya shacabka oo gumaadka ah waxyaabaha loo adeegsado waxa waaye telefoonadaas oo dadka soomaaliyeed oo aqoontoole qaybahaas kala gedisan oo aqoonta ah inay kasoo qayb galaan cilmi baaristaas kadibna la jiheeyo dawladda ama xukuumadda qaabka ugu habboon ee maaragtay loo wajihi karo in amnigii kala furfurnaa laysku soo xiro waan gartay waxyaaba badan oo qurux badan baad ka sheekaysay dabcan waxaynu ku dhiririn doonaa waaqaca haatan jira laakiin dhegaystayaasha haddaynu fursadaha u furo waa faadmo ibraahim waan gartay su-aashaada iyo faalladaada dalka maraykanku khadka tilefoonkana kaga jira walaal su-aashaydu waxa weeye in dadaal la galo oo wax walba la sameeyo ma xuma oo waa waxa looga baahan yahay soomaalidii qarankii dumay waa looga baahan yahay laakiin waxa meesha taalla la xisaabtalaan baa horta jirta waxa weeyaan dawladdu waa wax tirsan wixii maamulka dawladnimo gebigoodba waa wax tirsan cidda la waa shacabka soomaaliyeed shacabka quluubtooda haddii la kasban waayana horta wax amniya oo la baarayo cilmi baarid lagu samaynayaa ma jirto marka waxa weeyaan amnigii iyo waxa isdaaran ummadii loo shaqaynayaba isdaaran dawladdu hadday shicibkii weydo dee cilmi baari xisaabtamaya ma amisom baa lagala xisaabtamaya ma dawladii baa lagala xisaabtamaya hay-adii adni lahayd qolba qofba af uu ku dhawaaqaaye oo midba wuxuu yidhahdaa anuu halkaa war kama hayo hebel baa halkaa ka hadlay waxaa dunidu raacdaa waa jadwal jadwal meel meel yaalla ayay dunidu raacdaa cilmi baarista walaalkay ma xumo inuu dadaalo laakiin meelahaasoo midhan in lagu sameeyaa wanaagsan in yaraan kugu soo noqdo hortaan siiyo fursadda nuxurkaagan waxaan u fahmay inay tahay waxa kala yaro daadsan dadkii kalsoonida udhexaysa shacabka iyo cidda xukumaysa iyo baan u fahmay su-aasha labaad oo ah yaa lagala xisaabtami karaa ammaanka daraasadaha dhinaca ma ku eegeysaan waad fahantay cornele
okay waad salaamayaa walaashay faadimo ibrahim kolkii hore oo aan hadalkaan ku bilaabay shan iyo labaatan sano kadib burburka waddankeena soo gaaray soomaaliya waxa ay ku caanbaxday inay noqoto waddan fashilmay oo oo asaagiisa ka haray difaacan karin amniga mua- amniga muwaadinkiisa iyo xuduudadiisa marka haddii aan hadeertaan dhinacan amisoomka ama ama dawladaha kalete ee muxuaha fara- faragebinta ku haya soomaaliya haddii loo fiiriyo waxa uu ku yimid fashalkaas ummadeed oo dhacay iyo xuduudadeen inaana difaacan karin marka macadkaani waxa uu ka dhigan yahay inuu baadigoob uu u galo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee dalka iyo gudaha joogaan meel kasta ay joogaan in cilmi baaris lagu sameeyo muwaadinkaani qaabka ugu habboon oo amni sugan oo u heli karo soomaaliya maanta waxaan ognahay waxaa lasoo geliyaa tusaale yar haddii aan usoo qaato khataraha maaragtay waddanka kusoo socda dhinaca beeraha waxaa kusoo socda in lasoo geliyo genetic modifi crabs ama abuur oo macmala oo gacanta lagu sameeyey oo dawladaha adduunka o dhan ay diideen oo kadibna laga dhaxli karo in maaragtay waddankii uu oo uu u baahda mar kasta abuur oo warshadaha uu kasoo iibsado ama dibadda uu ka keensado abuurka ay soomaaliya ay dhigan jirta taasoo ay ka imaan kartaa xataa inay cudurro ay ka qaadaan shacabka markii aan la sheegay dadku khabiir khubarada ku ah cilmiga beeraha anigu khabiir cilmi beeraha mihi laakiin markaan la sheekaystay inay khatarahaas ay taagan yihiin amniga biyaha dadkayna ma haystaan amni biyo ma haystaan ma haystaan amniga isgaarsiinta ma haystaan waxaasoo dhan oo maaragta waa cilmi baarisa waa organization oo ay u madax bannaan yihiin dadka soomaaliyeed inay ra'yigooda ay kusoo shubaan kadibna muxuu ahay analyse lagu sameeyo qaabka ugu wanaagsan markaa dawladda loogu gudbiyo ammaan uu ku heli karo qofka soomaaliga uu ku heli karo waa academiya oo tinka tanka ah oo runta sheegaysa waa academiya muxuu ahay tilmaamaysa oo farmuuqaal ku saameynayso corruptionkan aafada ee musiibada ee muxuu ahay dalkayna oo muxuu ahay ku caanbaxay oo aan u noqonay dadka dalka ugu liid adduunyada ugu liidto oo corruptionka muxuu ahay xataa waa nagula aflagaadiyaa maar dad wax lagu aamini kara mahay waa caddahay baan filaya inta aanan anigu su-aal ku weydiin dhegeysto kale oo ku sugan gobolka sanaag ayaan ku gudbinaya bal magacaaga magacaygu waa nicimo muuse dilaf waxaan joogaa magaalada barane gobolka sanaag
su-aal ama talo waxaad haysid horta su-aalo kala disan kala gedisan baan qabaa laakiin aragti baan kasoo horumarinaya hal su-aalna waa weydiinaya mas-uulkan asaasay maxadka cilmi baarista amniga waa salaaman yahay gabadha kale khadkaygula jirta hargeysa joogta iyo bahda c o e da gaar ahaan ismaaciil oo barnaamijkan daadiminaya runtii in la asaaso ama la sameeyo akaademiyad ama maxad cilmi baarista amniga ka hadlaya waxaan isleeyahay waa wax aada weyn waana point ama number muhiima oo ummadda soomaaliyeed u baahnayd sababtoo ah waxaan ka cabanaynaa waa amni daro marka amni daradii marka la dhaho research baa lagu sameynaya ama waa la baaraya waxaa sababaya waa wax aada u weyn tusaale ahaan waxaanba odhan karaa maxadkan wuxuu noqon karaa meel udhexeysa dawladaha iyo dadka shacabka ah oo labada qolo iska soo horjeeda buu dhexdhexaad u noqon karaa qoladan amni darada sameynaysana waa soo baariya bal maxaa ku kalifaya qolada xukuumadda markaa joogtana wuxuu odhan karaa maxaan ku dhahdaye see baa lagu daweyn karaa hallo dhegeystaha waad khadkan dib ugu noqon doonaa oo khadka telefoonka ka go-ay waxaa jira dabcan duruufo kala duwan baa ka jira haddeer soomaaliya oo kale saad sheegtay dunidana waxyaaba badan bay ka aaminsan tahay loolanka ugu weyn ee soomaaliya xilligan ka jiraana waa dhinaca ammaanka aqoon baad u leedahay adigu bal marka aad yaro eegtay ama aada la sheekaysatay saraakiisha dhinaca ammaanka dad badan waxay kaa sugayaan daraasaddu haba dambayse tala ahaan siyaabahe baad is odhan lahayd waa meelaha ugu fududee ay tahay sida xalka ammaanka loo heli karo dhinacyadee baa laga eegi karaa ma in daraasadun la sameeyaa ma in meelo kale la aadaa ma in waxyaaba la qabtaa
horta waxa waaye soomaaliya maantay waxa waaye waxa ay kasoo gudubtay dhinacii kumeel gaar ha noqoto ama burbul ha noqoto maanta soomaaliya dawlad ayay leedahay waxa ay leedahay hay-ado ama wasaarado oo muxuu ahay kash ku ku mashquulsan kana shaqeeya muxuu ahay ammaanka sidii loo sugi lahay laakiinse weli waxa waaye dad waxaan nahay muxuu ahay markaa saanqaad samaynayo oo dawladnimadii muddo dheer ay ugu dambeysay waxaa disconnected kaala ah oo fiiri soomaalida waxay tidhaahdaa ummadaha waxay isu yihiin tol iyo tolanay isu yihiin tolanaha waxaan ka wadaa dad isku xiran oo connected ah oo leh maxaa wada shaqayn oo collaboration uu ka dhexeeyo oo maaragtay wasaaradihii iyo ha- hay-adihii ammaanka ka shaqeynaya ama law enforcementkii ayaa disconnected kala ah qofkii soomaaliga ahay waxa waaye Waan markii gartay.
guurka uu dhaco guurka markii uu dhaco waxa ay ahayd dawladnimada in muxuu ahay eh, la diiwaan geliyo oo munashiibida laga diiwaan geliyo waan gartay waan ilmaha markay dhashaan laga diiwaan geliya marka wax identity oo aqoonsi oo qofka soomaaliga uu leeyahay ma laha waxaasoo dhan inay isku xirnaadaan telecommunicationka maxaa isgaarsiinta waa amnul qowmi wa in maaragtay two two five-ka uu gacanta Corn- maaragtay cornel mac waa waan filaya way caddahay n dhegeysti baa haatan khadka si inagu soo noqday n bal haddaad uh, khadka kaa go-ay dib baad usoo noqotay bal su-aashii aad u qabi lahayd corneelka korneelka waxaa weydiin lahaa korneel macow su-aasheeda waxa weeye maadaama maxadkan loo baahan yahay inuu baahi badan oo dadkii soomaaliyeed u qabo ee laba qodob banaanitaanha loo ba- ay- ay u baahan tahay sida commitment iyo resource in wixii ay ka go-naansho jirto iyo dhaqaale marka ilaa intee in leeg ayay kaa go-an tahay inaad hawshan ka midha dhalisid Een, maadaama ee dalkiina in la yimaado oo wadankii ballaaran sideed toban gobol xuduud oo udhexeeyaa leeyahay Een, fundi inta fundi ma u haysaa ma awoodi kartaa inaad maxadkan een, ka mira dhaliso waan gartay way caddahay horta aada iyo aada umahadsan tahay walaal waa waa kaaga mahad celinahay su-aasha waxa waaye macadkan waxaa la rabaa dadka soomaaliyada oo aqoon-yahanka oo maanta ay maqlaaya waxa waaye awood badan oo soomaalida ay leedahay ayaa noogu kala firirsan caalamka oo dhan laga bilaabo finland ilaa new zealand ilaa south africa iyo wadanka gudihiisa dadka academiga oo maanta ay maqlaaya oo profesorada oo jaamacadaha dhigaan iyo dadka aqoon-yahanka oo waqooyiga jooga ama baran jooga ama maxaa hargeysa jooga dhammaan waxaa la rabaa in mas-uuliyad laiska saaro qaabka ugu haboon oo aan amni aan ku heli karno asaagaynan aan maarata la- la saanqaadi karno taasi waxaa lagu gaari karaa macaahidka adduunyada ka dhisan waxa ay ku dhisan yihiin contribution ay ku dhisan yihiin waxa ay ku dhisan yihiin iskaa wax u qabsay ku dhisan yihiin shaqadaani waa shaqo iskaa wax u qabsa ah way dhici kartaa wax yaroo fana inaan dawladda ka helno ama cid kale ayna caawinto macadkan waxa uu ka shaqaynayo waxa waaye in dadka dhalinyarada een, een, laga fogeeye inay maaragtay ay ku dhacaan extremist ay ku dhacaan ama xagjirnimo ay ku dhacaan ay dadkooda hadhowta dib ay u dhibaateeyaan maxadkani waxa uu dhiiri gelinaya ardayda kuwa ugu fiican inuu siiyo maxaa internship uu siiyo oo ay la shaqeeyaan kadibna scholarshipyo uu raadiyo istaraatiijiyada maxadka wuxuu noqonayaa difaaca dalka wuxuu noqonayaa maxaa de- difaaca beeraha waxa uu noqonayaa difaaca een, gaadiidka waxa uu noqonayaa in soomaaliya ay amni ay gaarto marka mid kaligay aan samayn kara ma ahin waa mid yaboor ah oo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay kasoo qayb galaan website ayaan samayna waad arki doontiin website-ka waxaa la yidhaahdaa somalia institute for security studies waa luqada ajnabiga s i s Waan dot gartay.
com haddii aad gasho qaab dhismeedkiisa ayaa socdo meesha ayaa raadiisa kusoo shubaysaan waan gartay dadka khubarada ah oo markaa soomaaliya meel kasta jooga isu gudbinaya analyse baa lagu samaynaya waa qaabka ugu bano ugu haboon ay markaa dawladda siyaasadda amni ay ku qaadan kartaa meesha kasoo baxaya waan gartay n dhegeysto kaloo haatan nagu soo biiray anigoo su-aal siin doona dhegeystayaasha qaarkoodna ay dabcan su-aalo kale leeyihiin aan weydiino laakiin haddaan su-aal halka kaa weydiiyo n dabcan magaalada muqdisho dhowaan baad ka timi n dadka qaarkoodba waxay isweydiiyaan n waxyaabaha amni darrada ugu wacan inay ka mid tahay danaha ay leeyihiin wadamada deriska ah oo aan ma garanaysaa dal walba dan buu leeyahay siyaasad buu leeyahay iyo weliba een, isku xidhnaan la-aanta hay-adaha kala duwan ee ka een, howlgala dhinaca ammaanka ha ahaato kuwa nabad ilaalinta ha ahaato ciidamada gudaha ha ahaato kuwa maamul goboleedada jooga een, dhammaantood waxaa laleeyahay marka gaabiska ama waxyaabaha faraqyada u dhexeeya dhinacyadaas oo dhan waa waxyaabaha keenaya in amnigu uu sugmi waayo doodaasi ma tahay mid een, eh, dadka qaba ay ay ay ay ku saxsan yihiin
Een, een, horta fiiri een, een, een, een, waxa waaye waddan markii uu burbur uu soo gaaro damaca qofka waxa waaye heer kasta ayuu gaarsiinaya damaca oo qofka oo oo dadkii soomaalida ahay oo maaragtay dhibaatadan waddankan u geystay inuu sidaan u burburo danacooda waxa uu gaaray inay qof dilaan inay wax ku noqdaan laakiinse maanta waxaan joognaa in hadal iyo isdiidmo anaga fikirkeyga saas yahay anaga fikirkeyga saas yahay oo mise in lasoo wada fariisto la isdiidan yahay laakiinse waa mahad ilaahay inuusan qofna nooga dhimanaynin tan kale haddii aan usoo gudbo oo dawladaha deriska tabcan dawladaha deriska interest way leeyihin annaga soomaalidana waa interest waa leenahay interestga caalamka waxa uu gaaray meesha dhulka siiriya intuu leegyahay aada aragto in dawladihii waaweyn ay isku hertiyaan oo ay dhahaan diyaaradahayna maxuu ahay hal mayl hal mayl meelkan sooma gudbi karta adigana inta sooma gudbi karta qof kasta interest ayuu leeyahay dawladaha deriska interestay leeyihin laakiin dawladaha deriska waa inaan nabad aan kula dhaqanno oo maaragtay gurigeyna dabka ka daaran aan damino argagixisa ha noqoto dambiilaal abaabulna ha noqoto corruptionkan maaragtay ka xun muxuu ahay shabaabka oo wax liita ah oo maaragtay qofka xataa uusan ku naaloonin oo maaragtay i f lagaado uu ka qaadayo oo duntiisa badan faraciisa dambaan la caynaya markii oo wax islaameed oo dad ay leeyihiin loogu diido maaragtay oo faraqa oo ku shubto oo danihiisa gaarka oo ku fishado waa cadow haddaana u sheegaya dadka soomaalida hay maqlaan corruptionka waa cadow waan gartay oo la siman shabaabka waan gartay way caddahay baan filaya dhegeyste kale oo ha- nagu soo biray bal magacaaga
magacayga cabdixan xaamid waxaan ogaanaa weydiiye khabiirka inta aanad weydiin khabiirka su-aal haddaad afka telefoonka u yar dhaweyn kartid ama cod u qaadi codkaaga kor u qaadi kartid cabdiqani xaamid weeye boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood waxaan ognahay in soomaaliya ay burburtay markaasna ayla burbureen hay-adihii ammaanka ee qaabilsanaa sirdoonka iyo dhammaan amniga dalka marka warbixino dhawaan soo watay waxay sheegayeen in hay-ado sirdoon oo shisheeye ay ka howlgalaan soomaaliya iyagoo soo maraya xaaladahaas khayriga ah ee reer galbeedka iyo weliba islaamiyiinta laftirkooda soomaaliya ka howlgala marka waxaan weydiinaya khabiirka saameyn intee le ku yeelan kartaa soo celiso soo celistii amniga soomaaliya furitaanka howlgalladaas shisheeye sidoo kale maxay soomaalidu kula socotaa xog intee leeg kala socotaa jiritaanka hay-adaha shisheeye waan gartay Soomaaliya, sirdoonka
waan gartay labadaas su'aalood baan weydiin lahaa Ha- horta een, waa run waa macquul waa macquul horta waxa waaye een, een, sirdoon markii la yidhaahdo waa waa waa waa waddan ayaa wuxuu soo dirsanaya inuu waddankaa uu wax ka ogaado waa kow ama dhaqaalihiisa ama siyaasadiisa ama bulshada si ay muxuu ahay u dhaqantay ama amnigiisa heerka uu gaarsiisan yahay waayo waddankaasi waxa uu baadi goob uu ku samaynaya waddankaani horta ma yahay waddan aan anaga aan la macaamili karno ama khatar ku ah muxuu ahay amnigiina iyo jiritaankiina khatar ku ah sirdoon wuu imaanaa xataa markaan calanka lahayn oo aan markaan dawladda ay dhaxa ay jirtay lixdameeyada ha noqoto ama wixii ka dambeeyey safaaradaha oo waddankeena jooga kulligood sirdoonay ahayn laakiinse qaab la yskaga ilaaliyo dawladnimo ayaa jirtay oo maaragtay waa tii haddii hadday tahay aan idhi dawladda reform oo qa- dib u habeyn amni oo guud ayay soomaaliya ay u baahan tahay een- een kulli tolanay isku ahaayeen waxay dad isku hay-adaha iyo wasaaradaha iyo hay-adaha ammaanka waa isku xirnaayeen iyo judiciaryga waa isku xirnaayeen waxaa Wangar.
kamid a inaan sirdoonka shisheeyaha aan waddankeena aan ka ilaashano si uusan oo dhibaato ugu geynin waddankeena waxaa burburiyey waa sirdoon sirdoon caalamiyaha burburiyey waxa ay noqotay lowland ay maaragtay ay- ay ku dagaalgalaan dowla- dowladaha waaweyn strategical meesha aan ku naalno marka ereyga intaana dhaafin een, waxaad tidhi sirdoon ajnabi ayaa burburiyey bal haddaad taa noo yar fasirtid maxaad ula jeedaa feri een, een, sir- sirdoonka waxa uu ku burburinayaa sirdoonka waxa uu raadinayaa qaabka hadduu cadow uu yahay waxa uu raadinayaa qaabka ugu habboon ee bulshada laysugu diri karo kow soomaalida intay ka liidataa hala leeyahay soomaalida waxay ka liidataa qabyaalad waayo qabiil aan isugu dirno sidiisana mar weligood dawladaysan u noqon qabyaaladda waa musiibo waay qabyaaladda iyo muxuu ahay iyo kooxaysiga waa musiibo in ma aragtay een, een, ee group ay isu soo abaabulaan oo oo reer ahaan ma aragtay ay ay rabaan inay ay- ay keligood ay wax fushadaan daciifnimadaas markii uu sirdoonka een, cadowga ku ah oo arko adoo ku isticmaala jaajuusuu ka dhigana kan kan iska ilaali kana xabada u dhiib kana madfaca u dhiib kana qaraxyada bar waay si uu uu isaga uu- uu asaakiisa ugu dilo laakiin yaa een, baray een, aan dadkiina kaa yar inay dhex galo qaraxyad sameeyaan in yaran kaa dhex gale een, dhallinyaradayna inay isqarxiyaan oo oo oo qarax maaragtay isku soo xiraan ay halaagaan walaalkooda soomaaliga yaa baray sirdoon oo cadow ah ayaa baray soomaalida i- ciddan la dagaalamaysa waayo Een, soomaalida waxa waaye iyagaa laysku adeegsaday een- een- een, mathalan een- een- een, ukraine cidda la dagaalamaysa waayo waa waa laba group oo groupna muxuu ahay een- een, ex Soviet Union aaminsan iyo Russia Een, and and and uh, Syria and I ISS iyo iyo iyo kuwa kale dawladda kasoo horjeeda wax oo dhan baa laisla diloodaya ruuska ya marka waxa waaye ummadaha markay iyaga isla dagaalamaan oo inay meeshu ay wada fadhiistaan ay ay nabadooda ay ka shaqayn waayaan waxa waaye waa i- i- dagaalka iyaga iyagoo ka dhex urana waana midka cadowga inuu halkaas Waan u gartay.
fadhiisto oo uu maaragta oo uu ka daawanayo shaashadaha waan gartay gabagabadii barnaamijkan u geli doonaa hal mar baan fursad siin doonaa een, eh, faadumo dabcan su-aal kooban haddaad weydiin lahayd barnaamijkana waa dhegaysanaysay inagoo gabagabadii barnaamijka joogna horta in yar aan su-aal baan odhan doonaa mas-uulkan laakiin in yar soomaaliya waxay ahayd libaaxii africa cidda heerkan maanta ay jootis joogto joojisayna iyada oo soomaaliya libaaxii africa oo labada dalal dariska ah ayay cududu sheegato ijiiday dalalkiibaa maanta gudaha ugu jira inay horta nabadgelyo kaa dhigaan waa habeen xalay ahaayoo tegay taaha sidii waa inaad adigu wax qabsato soomaaliyeed mideeda kale soomaali sida u dhannayd marka koonfur la tago gobol waliba madaxweyne buuxda isu arka iyo dal buuxaa wacay baa soo socota muqdisho dusheeda ku taagatay calan goorma dalka la qaybsho xuduuda kala yeesha waan mideeda gartay kale haddii aynaa haddii soomaalida ay waxba qabsan weydo waxba socon maayaan mideeda kale mid baan anu kuu sheegaya somaliland iyadu nabadgelyay samaysatay horumar bay gaadhay koonfur way la xaashaayo daraheeday kala xaashaa diinaya waxaan weydiinayaa mas-uulka khadka ku jira adigu dadaalkaagu walaal ma xuma inaad soomaali isla doontana waa jeceshahay laakiin riyada aan ka baxno oo aan waaqaca u gudubnay intay amnigu kuu hagaagayo ma jeceshahay inay gobolada ay khusayso mid walba aad ka dhaadhiciso in maanta soomaaliya amnigii loo sameeyey naxad oo halkaa cilmi baaris lagu samaynayo nin walba wuxuu haya uu soo gudbiyo aad aad u mahadsantay een, gabagabadii maxaad kusoo gabagaban lahayd adoo su-aashaan eegaya haddaan fursadda ugu dambeeya ku Een, siiyo.
horta een, walaashay aada ayay u- ay- ay u baahan tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba waan ku celinaya wallahi alcadiim waxa waaye waxa maxadkaani uu asaasan yahay dadka soomaaliyeed ama hargeysa ha joogo ama kismaayo ha joogo ama new zealand ha joogo dadka soomaaliyeed ayuu maxadkaani u asaasan yahay fikirkiina aad qabtiin kusoo shuba dawladda waa loo bandhigaya waxaan leenahay war- saan waaye dadweynihii sh- shacabkii soomaaliyeed saanay rabaan corruptionkan aafadaha oo ibtiladaha oo dadka laayo oo ceebta ah oo maaragta wasaqda ah, saana loola dagaalami karaa in la sameeyo anti corruption unit oo law enforcement ah oo la dagaalamo oo katiinado wato oo xiro oo guryaha kala wareega saanay rabaan shacabka marka amni waxaa la heli karaa markii qofka oo eh, waxaan ka shaqaynaynaa oo dadka soomaaliyeed inay igala- naga kala shaqeeyaan maxadka aan rabno in qofka soomaaliga la gaarsiiyo inuu gaaro oo eh, soomaaliya la gaarsiiyo ummad heshiisa dalnida iyo qaran madax bannaan waxaan lagu gaari karaa in gacmaha
guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxayna geeg barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa korneyl cabdulaahi cali macow oo guddoomiye u ah machadka cilmi baadhista amniga ee soomaaliya tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh